Gudoomiyaha degmada Dinsoor Axmed Aadan Cabdi iyo mas-uuliyiin kale oo booqasho kormeer ah ku tegay garoonka ciyaaraha degmada si ugu soo qiimeeyaan baahiyaha loo qabo dayactir ballaaran oo lagu sameeyo garoonka oo burbursan muddo ka badan soddon iyo shan sano kaasi oo ay baahi weyn u qabaan dhalinyarada ciyaartoyda ah ee degmadaasi maamulka degmada Dinsoor ayaa wada dadaallo lagu horumarinayo adeegyada bulshada gaar ahaan dhismaha iyo dib u habeynta xarumaha muhiimka ah ee dhalinyarada ay ku nasato una adeega hor marka isboortiga deegaanka si kor loogu qaado dhiirigelinta dhalinyarada isboortiska waa kuwan mas-uuliyiinta kormeerka ku tegay uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada axmed aadan cabdi oo ka hadlay ujeedka kormeerkooda iyo baahiyaha ay la kulmeen asbaabta in meel lihaa gameer weynaa garoonkii kubadda cagta ee degmada diinsoor oo runtii ka muuqdo burbur lixaad leh oo baahadas eed uwiinta gudoomiyaashii hore gudoomiyii dhisi ka bacda ibraahim maxamed nuur gudoomiyaashii kale ka codsani inuu dhisan laakiin uu suurta kaa waayeen yogebeaqme ka jawaabaya gudoomiyaha degmada diinsoor mudane axmed aadan cabdi axmed daacad oo runtii ah nin oo dhalinyarada iisuun dhegeysada satixkaay isnoodgaraasha oo xaqiiqdii baaqilkiyga iyo farxad lama filaan ah inuu ku weeli in garoonkii dib loo dhiso injeeda garoonkii oo quruxda badan yihi diinso si ku qurux badan weliba loo dhiso injeeda oo agta in roogiisa la digiisa dhalinyarada oo siga mashaaxfidan oo si qurux badan soo aragfida insha allahu tacaala gudoomiye jiro joogo kaaliina runtii garoonka argeysta baaxadda lihi in badan riyooyinkuna mid ka mid ah uguudi in nuundhisa kolley alxamdulilah geena ninkii nuundhis fedi ninkii maaragtay oo howshii nagacgbal fedi intaba heeshin waanu suurtagashay codsiga ay u jeediyeen maxaa la dhihi jiray sbortiska wuxuu ka mid yahay isdhexgalka bulshada maadaama dhalinyarada badana shacbiyadda caalamka dhan lagu tilmaamo boqolkiiba toddobaatan iyo shan inay dhalinyaro yihiin sbortiskana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bulshada isdhexgalkeeda abuuruu ka mid yahay maadaama maanta arrintaas farxadda le guddoomiyaha uu nala wadaagay inuu codsigii dhalinyaradii loogu soo jawaabay oo maanta diyaar u yahay farxad weyn ay noo tahay waanu ku mahadsan yahay guddoomiyaha bacdwallah waxaa mahad iska leh guddoomiyaha degmada diinsoor mudane axmed aadan cabdi cali oo maaragta mar walba u taagan in oo bulshada ku dhaqan degmada diinsoor inuu baahiyadooda uga jawaabo si deg deg ah
geekan maybarowne eeu isbartiibidii degmada diinsoor taas oo gudoomiyaha ka jawaabay baahadiya iyo inshee abashadii hajeeysadeen dhalinyarada degmada diinsoor